إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka duhur qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda federaalk ayaa markii ugu horraysay duhurnimadan ka hadashay tallaabada etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kulul uga hadashay go'aanka uu muuse biixi etoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya bulshada magaalada hargeysa ayaa sheegay inay dagaal ka xigaan dhulbadeedka uu muuse biixi qalinka ugu duugay xabashida qaar ka mid ah dadka ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa dareen caro leh ka muujiyey heshiiska halista ku ah badda soomaaliya ee lala galay etoobiya dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa aan indhaha laga daawan karin ku tilmaamay xaraashka lagu sameeyey badda soomaaliya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si kulul uga hadashay go'aanka uu muuse biixi etoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya sida warkaasi uu ku faahfaahinayo muxsin xasan sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay heshiiska uu muuse biixi la galay abiy axmed uu uguna saxiixay badda soomaaliya sheekha ayaa xusay in muuse biixi uusan iibin karin badda soomaaliya sharciyad iyo awoodna uusan u lahayn haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leennahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay wuxuu tilmaamay in heshiiskaasi uu shirqoolkiisu kasoo bilowday shirkii jabuuti ku dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka kan jabuuti iyo kan somalilan waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta ah lagu soo karkariyey dalka jabuuti halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah ismaaciil cumar geelle xasan gurguurta iyo muuse biixi markii shirkaasi uu soo dhammaadayna waxaa cisababo loo diray muuse biixi si uu badda soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin heshiisna ku yihiin in badda ummadda soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo intaasi kadib wuxuu fariin u diray xabashida xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniin ah ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen waxaad soo damcaysaan waa hanti ummad soomaaliyeed waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda soomaaliyeed isku darsataan rag baa allah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay maantana waa isla idinkii xabashida saliibiyiinta ahaa iyo annagoo ummaddii soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan kala helno ayaan leenahay sheekh cali ayaa fariin muhiim ah u diray bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay qalabka u qaataan sida ay ula jihaadi lahaayeen gaalada saliibiyiinta ah xabashida ah ee dalkooda ku soo duushay ayna difaacdaan khayraadku allah subxaanah wa tacaala ku galladaysay ummaddu waa inay ka dhiidhisaa dulmigaas iyo gardarradaas aanan geedka loogu soo gambannin ee ay xabashida iyo murtadiinta dabadhilifyada u ahi ula yimaadeen waana in naf iyo maal lagu bixiyaa sidii aan dalkeenna uga difaacan lahayn gumaysiga soo jireenka ah ee aabbayaasheen iyo awowayaasheen boqollaal sano oo lasoo dhaafay ay la dagaalamayeen sheekh cali dheere ayaa sheegay haddii maanta itoobiya la siiyo labaatan kilomitir oo bad ah in beri ay xigi doonto in inta hartay oo dhanna ay qaadato wuxuu bulshada ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo difaacdaan dhulkooda wuxuuna sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay diyaar u tahay in dagaalkaasi ay safka hore ka gasho dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay dohornimadan ka hadashay tallaabada etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise cali dowladda federaalka iyo xubno siyaasiyiin ah ayaa warar kala duwan ka soo saaray saacadihii ugu dambeeyey heshiiskii muuse biixi uu etoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya habeenkii xalay wixii ka dambeeyey ee laba iyo tobankii saqdii dhexe ayaa mar qura madaxda dowladda federaalku waxay fariin qoraaleedyo u direen golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyaga oo markaa ka dalbaday in kulan deg dega la isugu iman doono sidaa darteed maanta ayaa waxaa kulmay golaha wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada marka siyaasiyiin ayaa ka hadlayay oo sheegayay in dowladda federaalku maanta ay daneynayso in ay ummadda hadallo hurdasiin ah ay u sheegto islamarkaana ay jisho riwaayad ay isla og yihiin iyaga iyo etoobiya oo qorshaheeda lagu soo sameeyey waddanka jabuuti waxaana la arkay wax badan oo ka mid ah siyaasiyiintii ka hadlay dowladda federaalka iyo hadallada ay daneynayso inay ka jeediso kulanka maanta waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre kadib markii ay kulan wada qaateen golaha wasiirada arinta waxaa la sheegay dekedda iyo badda loo saxiixay etoobiyaanka inay falanqeeyeen laakiin xamse cabdi barre hadal laga soo duubay umaba muuqanba nin ka hadlaya qadiyadaasi keliya waxa uu isku dayey inuu la hadlo dadka soomaalida ah waxa uu yidhi dadka soomaaliyeed ha isdejiyaan dhulka soomaaliyeed lama qaadan karayo ayuu yidhi si guud ahaaneed ayuu u kormaray laakiin hal mar xataa xamse ma uusan soo hadal qaadin heshiiskaasi iyo inuu yahay mid xadgudub ah iyo inuu yahay mid sharci darro ah xataa waxa uu ka hadlayo arar uma samayn abi axmed iyo muuse biixi waxyaabihii ay sameeyeen ayaan ka hadlayaa ma uusan oran keliya waxaa la soo daayey isaga oo oranaya dadka isdejiyeen waan midoobeynaa cid qaadan karta badda soomaaliya ma jirto ayuu yidhi waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go-an tahay difaaca dalka taaka ka mid ah barrigeenna iyo baddeenna iyo cirkeenna laguna soo xadgudbi karo kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xamse marka ayaan dhexdaas waxa uu ka hadlay yahuudda iyo arinta dhulka qudus ayuu ka hadlay yahuudda ayuu weerar afka ah ku qaaday inay gar daran yihiin ayuu si cad u sheegay waxaana gadaashiye ka daba yimid xasan sheekh oo shirar caalami ah kasoo qayb galay oo warkii ra-iisul wasaaraha buriyey oo yidhi yahuudda waanu aqoonsannahay marka maanta haddii xataa sidii oo kale uu u hadli lahaa dadka qaar waxay leeyihiin waxbay ahaan lahayd laakiin siyaasiyiinta qaar ayaa ku eedeynaya inuu si tacbaana u hadlay mowduucii meesha yaalayna marnaba uusan soo hadal qaadin meesha abi axmed uu si cad oo saraaxo leh u yidhi bad ayaa nala siiyey ciidan ayaan keensanaynaa waan ku faraxsanahay isagoo arrimahaas oo dhan uma bixin keliya waxaa muuqanayay aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka in uu isagu ka hadlay arintaasi oo uu yiri muuse biixi khalad weyn ayuu sameeyey abiy axmed isagana waa uu eedeeyey kulankaasi baarlamaankana wuu socdaa ilaa iyo hadda siyaasiyiinta xogogaalka waxay leeyihiin dowladda federaalka toddobaadkan waxaa qandaraas lagu siiyey inay qaboojiso oo ay dejiso dadka soomaalida ah oo la yidhaahdo ha la isdejiyo ee etoobiyaanka warbaahinta laga eedeeyo hawshana ay sideeda ku socoto arrimahaasina waxaa oo daliil u ah bay leeyihiin etoobiya ciidamadeedii ayaa jooga meelaha qaar iyaga iyo dowladda federaalka askarteeda ayaa ku wada sugan madaxtooyada ayaa waxaa degan safiirka etoobiya u fadhiya magaalada muqdisho arrimahan oo kale markay dhacaan safaaradaha ayaa la kala qaataa xiriirka ayaa la isku jira waxaas oo dhan dowladda federaalku kama aysan hadal warkeeda marka nuxurkiisa marka la fiiriyo warkeedu marka waa war ku wajahan dadka soomaalida ah maskaxdooda iyo quluubtooda ee lagu marin habaabinayo bay leeyihiin siyaasiyiinta etoobiyaanka dhankoodu farxad ayay muujinayaan dabaaldeg ayay muujinayaan walow markii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirkiisa jaraa'id uu soo baxay wax badan uu iska bedelay dareenka dad badan oo etoobiyaan ah iyo warbaahinta warbaahino badan oo etoobiyaanka ah ayaa qorayay digniinta ka soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo qaadanayeen sawirka sheekh cali dheere oo taagan mucaskarka ribciyi ibnu caamir saxaabigaasi radia allaahu canhu waxaana ka mid a warbaahinta soo qaatay oo ka hadlay amharan new service iyo kuwo kale waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a dadka etoobiyaanka ee commentiga ama aragtiyada ka dhiibtay heshiiskan haweeney ayaa ka mid a waxay leedahay aad baan ugu faraxsannahay maanta waa maalin taariikhi ah heshiiskaasi wuxuu u qalmaa in biyo dahaba lagu qoro waxaan codsanayaa in safaaradda ee etoobiya ee soomaaliya joogta ay u raadiso haweenka etoobiyaanka ah meelo ay degaan guryo ay degaan waxaan u baahannahay xaafado in soomaaliyana laga siiyo mar haddii bad aanu helnay gabdhaha soomaalida waxay leedahay annaga ayaa u shaqayn jirnay marka la joogo etoobiya iyo marka la joogo qaybo ka mid ah soomaaliya laakiin maanta waxay ka dambeeya taariikhda way isbedelaysaa annaga ayay noo shaqayn doonaan bay leedahay dumarka soomaalida ah marka xaalku waa sida siyaasiyiin badan ayaa ka hadlaya arintan faarax macalim ayaa ka mid a khiyaano qaran ayuu ku tilmaamay wuxuu eedeeyey xasan sheekh iyo dowladdiisa isagoo muujiyey in qadiyadan ay wax ka og yihiin arintanna ay tahay shirqool loo maleegayo soomaalida si meesha looga saaro madax bannaanida ummadda soomaaliyeed bulshada magaalada hargeysa ayaa sheegay inay dagaal ka xigan dhulbadeedka uu muuse biixi qalinka ugu duugay xabashida cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa faahfaahinaya hargeysa waxaa maanta aad looga hadalhayaa heshiiskii uu muuse biixi itoobiya ugu saxiixay badda soomaaliya qaar ka mid ah bulshada magaalada hargeysa oo ay warbaahintu weydiisay shucuurkooda ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiskaas anagoo waan daawaday heshiiska maan soo dhoweyn waan diidanahay dhul aynu siino oo aynu siinaa waan diidanahay maogeli waxa arkaa maogeli timir lafaa ku duugan haye markaa arrinkaa anigu waan ka soo horjeedaa dareenkaygu aad buu u kaxsan yahay ma lama soo koobi karo weligana sooma kicin arrinkaa waxaanu ka xignaa geeri arrintaa waxaan u arkaa qariska tuurnimadii ugu weynayd arrintaasina caqliyan wax la aqbali karaya ma aha adduunka lama arag waxa idhahda dhul baan bixinayaa etoobiyana lama mid aha turkiga iyo imaaraadka oo inaga kiraysa dekedaha waddamadaas oo waddamay naga fog waanay tegi karayaan laakiin etoobiya labadii qarni ee u dembeeyey waxay doonaysay dhul ay hesho oo bad ay hesho etoobiya dhul looma hayno badna uma hayno raallina qamin waxaan u arkaa dee etoobiya muddo dheer bay ku taamaysay inay bad hesho waxaanan u arkaa dee wixii ilaa afar iyo lixdan ay u dagaalamaysay waxaan u arkaa inuu waddanka u halis weyn uu ku yahay runtii in badanna laga shallaayi doono haddii imika heshiiskaas uu saa ku dhaqan galo uu saa ku hirgalo heshiiskaas waxaan u arkaa mid qaldan oo lagu degdegay oo aan aad iyo aad baan uga soo horjeednaa anigoo khaasatan etoobiya u saxeexay dhulkeenni meel ka mid laakiin dhulkaaga ka kiree dad weliba etoobiyaan etoobiya horta saba sabankii waxaa ku dhignay dee magaca soomaali waa la garanaya muse biixi cabdi waxaan ku leeyahay waddanka keligaa ma xukuntid adna ma lihid waddanka dad baa leh dad baa dhiigooda iyo dheecaankooda u shubay odayaal baa waddanka u dhintay dhallinyartoodii baa ka buuxdaa waa maanta inayodh labaatan jira adeer ka qaban kara waxaanuu soo wada muse biixi waan ka soo horjeednaa waan ka soo horjeednaa waana ka soo horjeednaa labaatan baa sheegtee hal mitir in la siiyo etoobiya dhulkeeda maxaa imminka muuse bixi hadalladiisa waxaa ka mid ah waa dhul ballaaran waa dad quwad weyn maxaa quwaddii iyo badahaaba ilaahii ana abuuray adduunkana kale bad ma siine ad waxaa badda u siinaysa ilaahii ina abuurayba bad ma siine etoobiyaanu isku soo dhawaysan ba wallah waa mudaharaad qaadna yuu mar dambe madaxtooyadaa soo istaagay wallaahi bilaahi magaaladu ha dareertaan leeya wallaah somalilandta la sheegaya inayadhan shan iyo toban jiraa maanta saa ka dhigay taagay dhallinyarta waxaa leeya jileeca iska daaya dhalinyarta waddanka ku dhammaa la taagay waan ka soo horjeednaa weliba aad baan uga soo horjeednaa waxaan ku soo babaynana waa dhul ummadda soomaaliyeed leedahay in keligaa u saxeexo aad baan uga soo horjeednaa mustaqbalkeenna dambe ay raad ku yeelanaysaa
arrinkaa waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u qaldan iyo gaf laga galay jamhuuriyadda somalilan waayo haddii aynu dekedahayna aynu ictiraaf siisanayno dee dekedaha kale inoo hadhay berbera ayaynu iyo magaranaysaa laasqoray iyo maydh iyo xiis kuwa kale aynu ictiraaf dee ku bedelayna mar haddii tani dhacday marka arrin khalad ayaanu aragnaa welibana arrinkaa waxaan u arkaa inay ka dambeeyeen shirkii saddex geesoodka ahaa ee ka dhacay magaalada jabuuti ay ku shirayeen iyo xasan sheekh iyo muuse iyo ismaaciil arrinkaas marka gef baanu aragnaa etoobiya waxaan ogeynana in badan doonaysay dekedday dayaysay markaa u cuntaymi mayso madaxweynehuna dembi buu qaranka ka galay shacabka reer somalilan waxaan leeyahay dee dalkiinna difaacda heshiiska somalilan iyo etoobiya gan waxaa leeyahay waa arrin qalada cadowga intaasoo dhan noo ciilana inaan dalka lagu soo dhaweyn mahayn dalka bar ka badanayana la siiyo maaha waa arrin qaladan leeyahay waan ka soo horjeeda dhul horo safari area bay Itoobiya inaga haysatan u tireen marka kii hore inay soo celinaa mahayn inaan mid damba dee sii siinaa ama ugu darna mahayn sideedana waddamada jaarka ah dee dhulalisma siiyaan horena wayna isu dagaalaan marka aad iyo aad baan uga xumayn muuse biixi ayaa ku kacay falxad gudub ku ah madax bannaanida soomaaliya waxaana dadka xog ogaalka ahi ay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa jabuuti ay la ogol yihiin arrintan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa dareen caro leh ka muujiyey heshiiska halista ku ah badda soomaaliya ee lala galay itoobiya mahad cubayd cali ayaa warkaasi soo jeedinaya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrinta ku aadan badda soomaaliya ee uu itoobiya u saxiixay muuse biixi iyo heshiiska ay wada gaareen maamulka somalilan iyo itoobiya waxay si kulul uga hadleen kana soo horjeesteen hadalka muuse biixi iyo damaca ay itoobiya ka leedahay baddooda ayagoo sheegay inay arrintaasi dagaal ka xigaan waana kuwan qaar ka mida oo ka hadlaya arrintan anigoo ku bilaabaya magacaya mascab isxaaq xasan artidayda waxaan haddaan ka dhiibto waxaan leeyahay madaxweynaha waxaa isku magacaabay somalilan dhulkeena naga siiyey hadda aragtideed haddaan ka dhiibo aan ka dhiibto waxaan leeyahay ninkaas beenuu etoobiya u sheegay etoobiyana waxaan leenahay insha allahu tacaala dhulkeena inay ku raaxaysad ma suurtagelaydan insha allahu biidn illahi tacaala waxaan u horeynaa naf iyo dhiig waxaan helayno aan horeynaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed guud ahaan meeshay joogaan waxaan leeyahay ummaddii dalkeena lagu soo duulay diinteena naga soo duulay etoobiyan waxay noo dhaaftay oo haba yaraatee maba laha hadda wax kale iska daayo meel kasta w nooca kasta dagaal ha ahaado dhaqaalo mid siyaasadeed ha ahaado wax kas way soo odegeed hadda waxay u imaatay baddi
arrinta muuse biixi uu sameeyey insha allahu tacaala ma hirgeli doonto mana dhexeyso annaga etoobiyan haddeed muslim iyo gaalaan kala nahay wax oo xiriir ah oo naga dhexeeya male cadowgaanya soo jireen ah kumaan sano ay cadow nagu ahaayeen waa hadal oo af ka baxay oo laakiin aan ficil lahayn ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala dadka muslimiinta soomaaliyana waxa waaye waxaan leeyahay inay arrintan ay u midoobaan oo ay maxaa layidhahda ma meel ugu soo wada jeestaan oo maxaa layidhahda ma aragtay ay dadka walaalahooda muslimiinta ah oo maaragtay mujaahidiinta ah ay garab istaagaan oo maxaa layidhahda ma aragtay oo naf iyo maal ay ku istaagu garab istaagaan insha allah saasaan ugu baaqa dadka soomaalida laakiin muuse biixi camiil oo maxaa layidhaahdaa ay soo dirsadeen maraykan iyo ingiriis waaye waxa uu saxiixayana waxa waaye amar uu ku saxiixay maog maahane wax asaga agtiisa ka yimida ma ahan marka insha allahu tacaala waxa waaye arrintaaseeto arrin af laga sheego aan ficil lahayn aan hirgeli doono insha allahu tacaala mana hirgeli doono insha allahu tacaala waxaan ilaahin ka rajaynaynaa inay ilaahay subxaana wa tacaala si deg deg bu ilaahay ku burburiyo dowladoodii ayagana isku ay baaba'aan qayb kale ayaa iyaguna cabiray dareenkooda ku aadan heshiiska guraacan ee uu muuse biixi ku saxiixay badda soomaaliya cabdulaahi baa la yidhaa ayuha alikhwa etoobiya waa cadow soo jireena in layska dhaciyo xabad iyo seef maahana wax kale taqaana ma laha waa kirishtaan degan geeska afrika farahana ka batayoo ummad gaalaha fara badan ah waxaan maaragtay muslimiinta meel kastay joogaan ugu baaqayaa in lala diro kuwa ayaga muuse biixina wuxuu dhiigi kara ma laha waa maaragtay axmaq ay kufaar soo dirsadeen doonayaan inay maaragtay muslimiinta waddankooda ku qabsadaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah wixii murtadiina anay ka hadlaayee waa inay taageeraan mujaahidiinta isna garab taagaan lana dagaalamaan cadowga soo jireynta oo soomaaliya maaragtay mar kastaba soo jireen u ahaay haddana waa inay la dagaalamaan ay maaragtay naftooda tadxiyeeyaan kufriga iyo shayaadiintana ay iska qabtaan awalan magacay maxaa cabdullaa lahaa arrinkaas arrin layska yeeli doonay ma haddii la yaraada etoobiya cadow- cadow soo jireen waaye intaan ka aqaan waa cadow soo jireen waaye ummadda soomaaliya waxaa ugu baaqaya meel walba joogaan inay maanta jihaadaan oo ilaahay subxaana wa taala kitaabkiisa diintiisa difaacaan sharaftooda cisidooda saasa ku jirtaan dhihi lahaa hadday hergeysa joogaan meel walba joogaan waxaa ugu baaqaya inay cadowgooda fahmaan itoobiya waa duulad iyo cadaawadi kala dhexayso soomaalida oo ka soo horjeeda jiritaanka ummadda soomaaliyeed dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa aan indhaha laga daawan karin ku tilmaamay xaraashka lagu sameeyey badda soomaaliya warkaasi mubaarak cumar ayaa inoo aqrinaya bulshada ku nool degmooyinka magaalada muqdisho qaarkood oo ay warbaahintu weydiisay dareenkooda ku aadan badda la iibsaday ayaa aad uga xumaaday warka ka soo yeeray muuse biixi iyo abiy axmed dadweynaha qaarkood waxay sheegeen inay dagaalka ku biirayaan islamarkaana aysan indhaha ka fiirsan karin badda soomaaliya oo etoobiya loo gacangelinayo itoobiya cadow waa ku duulaynaa baddaas annagaa soo ceshanayno boqol iyo labaatan milyan oo etoobiyana iska celinayeen ragga soomaaliyeed afar nin af cinaa cinaa ee afar xaase ha loo fasaxo hooyadiina waxay dahay waa kuu duceeyey dagaal gal insha allah muuse biixi wuxuu u mooday mooto lii jaaraya ani mootaa leeyahay mooto waa laiska jaaraa ninka macaa ninka anoo qonaa mooto aa kii jaaraa muuse biixi badda wuxuu u moodaa mooto lii jaaraya in ooluna bad soomaali ee leedahay haddaa leedahay waa fasaxay halaha soo soomaali kan dhalanaya jiilka jiilka abkow hanti ay leeyihiin aa fasaxday adoo soomaaliya weliba daada waxaa jirtaa sideetana jirtaa aa intaasoo ma dhalinaysa oo micnaha hanti ay leeyihiin aa fasaxday marka muuse haddaa dhimatana godkaasna waa kuu soo habaarinaya la soco dareenkayga waxaan dagaalahay maanta kuma cabiri karo Een, arrinta ah in macnaha etoobiya ay ra- ay ii sheeg een, baddeenna ay si kasta ku raadiso waa arrin saxa oo bilooyinka dambe waa soo socda weligeedna soo jirta arrintaa waxay soo bilaabatay kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo afar iyo siddeetan iyo shantii shirkii baarliin waxay ahayd tooy etoobiya annaga marna saaxiib ma noqon karno ma soo dhawaysan karno waxna ma wadaagi karno etoobiya dhul aan wadaagi karin deegaanaan deegaanaan wadaagi karin badaan wadaagi karin dekadaan wadaagi karin etoobiya wax aan wadaagi karno ma jirto waxaan arkaa mid xaaraana mid aan shaqaynaynin dhanka kale faa'iiduu yahay mid soomaali midaynayuu ila yaaraya soomaalida markay qadiyad timaado ayada waxay dhexdeeda iscuncuntaba markay qadiyad timaado way israacdaa yacni ficil iyo geesinimay leedahay etoobiyana waa isnaqaanaa soo waxaad garatay maaha marka hadda waxaan leehay soomaaliya diyaar garooba dee waxaa loo diyaar garoobayaa sidii loo difaacan lahaa dalka dalka in la iibsadaa la- waa la- qayb hadda yani hadda waaba saxiix baa ka dhacay baa la leeyahay qaybta kalena saxiixeeda wuu soo socdaa marka haddee ama meeshaad u guuri lahaydeen sii diyaarsada ama diyaar garooba saad u difaacan lahaydeen maamul goboleed inuu waddan kaleeto oo la heshiiyo oo yidhaahdo baddaasaan intaasaan kusiinayaa labaatan kiilo maaragtay isku wareegaan kusiinayaa waa arrinna maaragtay aad iyo aad maaragtay khatarteeda u leewaay dadku waa hawaa dad badan horta ma fahansan dadna waa fahansan yihiin arrintan qat- khatarteeday leedahay etoobiya ma ahan marka ugu horraysay dhulkeenna annaga ay soo damcaysa ma aha etoobiya hore dhul nooga haysatay dhulkay naga haysatay yacni intii kaletay haddana ka qalaqaqabisay marka waxay rabtaa inay qaybba marqabsato adugu un arrintii eh, maaragtay eh, israa'iil oo kaleeto waay israa'iil markay horto eh, falastiin waxay ku gashay gurigaan iga gad eh, deegaankaan iga gad eh, dhulkaan maaragtay iga kiray ay ku gashay maantana waa aragtaa heerkay taagan tahay arrintan waa arrin qadiyada arrin maaragtay aad u culus waaye marka arrintan waxay u baahan tahay in maaragtay yacni el gooniga maaragtay lagu fiiriyo haddaysan ka fiirsanin waxaa waa dhulkee hore looga haysatay aan soo cesanaynaa hadda waxaa waaye itoobiya ayaa horay dhul uga haystay soomaaliya haddana waxay doonaysaa inay badda ku darsato si ay waddanka oo dhan u hareerayso warkii oo aan gebi ahaanba kusoo gudbinay xogaha arrimaha badda guud ahaan intaa ayuu ku idil yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu